sabuuraddii boqol iyo shanaad rabbiga ku mahadnaqa oo magaciisa ku barya faliimihiisana dadyowga ka dhex sheega isaga u gabya oo ammaan ugu gabya shuqulladiisa yaabka badan oo dhanna ka hadla ku faana magaciisa quduuska ah kuwa rabbiga doondoona qalbigoodu ha reereeyo rabbiga iyo xooggiisa doondoona oo weligiinba wejigiisa doondoona xusuusta shuqulladiisii yaabka badnaa oo uu sameeyey iyo cajaa'ibiyadiisii iyo xukuumaddii afkiisa kuwiinna farcankii addoonkiisii ibraahim ahow kuwiisa uu doortay oo reer yacquub ahow isagu waa rabbiga ilaaheenna ah xukuumaddiisuna waxay ku jiraan dhulka oo dhan axdigiisuu soo xusuustay weligiisba kaasoo ah hadalkiisii uu kun farcan ku amray kaasu waa axdigii uu ibraahim la dhigtay oo uu isxaaq ugu dhaartay oo isla kaas wuxuu u adkeeyey oo qaynuun uga dhigay yacquub oo israa'iilna wuxuu uga dhigay axdi weligiis jiraya oo wuxuu ku yidhi dalka kancaan waxaan kuu siinayaa inuu ahaado qaybtii dhaxalkiinna markay dad tiro yar ahaayeen oo ay aad u yaraayeen qariibna dalka ku ahaayeen oo iyagu quruunba quruun bay uga baxeen oo intay boqortooyo ka tageen ayay dad kale u gudbeen isagu ninna uma oggolaanin inuu waxyeelo haa oo daraaddood ayuu boqorro u canaantay oo wuxuu ku yidhi ha taabannina kuwayga subkan oo nebiyadaydana waxba ha yeelinna dhulkiina abaar buu ugu yeeray inay ku dhacdo ushii cuntada oo ay ku tiirsanaayeen oo dhanna wuu wada jebiyey oo nin buu iyaga ka sii hor diray kaas oo ahaa yuusuf oo loo iibiyey addoon ahaan cagihiisii waxay ku xanuujiyeen bircago oo naftiisii waxay geshay silsilado bir ah ilaa wakhtigii ereygiisu noqday ereygii rabbiga ayaa isaga tijaabiyey markaasaa boqorkii uu cid diray oo furay kaas oo ahaa taliyihii dadyowga uuna sii daayey oo wuxuu isagii ka dhigay sayidkii reerkiisa iyo taliyihii maalkiisa oo dhan inuu amiiradiisa xidho markuu doonayaba oo uu odayaashiisana xigmad baro israa'iilna wuxuu yimi dalkii masar yacquubna wuxuu qariib ahaan u joogay dalkii xaam oo isagu dadkiisii aad buu u badiyey oo wuxuu ka dhigay inay ka xoog bataan cadaawayaashoodii qalbigoodii wuxuu u beddelay si ay dadkiisa u nimcaadaan iyo si ay addoommadiisa u khiyaaneeyaan wuxuu u soo diray addoonkiisii muuse iyo haaruun oo uu doortay oo waxay dhexdooda ku sameeyeen calaamooyinkiisii oo dalkii xaamna waxay ku sameeyeen yaabab wuxuu u soo diray gudcur dalkiina gudcur buu ka dhigay oo iyana hadalkiisii kuma ay caasiyoobin biyahoodii wuxuu u beddelay dhiig oo kalluunkoodiina wuu wada laayey rahyo waa ku bateen dhulkoodii iyo qolalka boqorkoodiiba isagu waa hadlay markaasaa waddankoodii oo dhan waxaa yimid duqsi fara badan iyo injir oo roob ahaan wuxuu u siiyey roob dhagaxyaale dalkoodiina wuxuu ku soo daayey dab ololaya wuxuu wax ku dhiftay geedahoodii canabka ahaa iyo geedahoodii bardaha ahaaba oo dhirtii waddankooda ku tiilna wuu jejebiyey wuu hadlay markaasaa waxaa yimid ayax iyo diir aan la tiri karin oo waxay wada cuneen geedo yaryar oo kasta oo dalkooda ku yiil wayna dhammaysteen midhihii dhulkooda oo weliba wuxuu wada laayey curadyadii dalkooda oo dhan kuwaas oo ahaa bilowgii xooggooda oo wuxuu dibadda u bixiyey reer binu israa'iil iyagoo wata lacag iyo dahab oo qabiilooyinkiisiina mid taag darani kuma uu jirin reer masarna way ku farxeen kolkay ambabaxeen waayo cabsidoodii baa ku dhacday wuxuu korkooda ku kala bixiyey daruur inay qariso iyo dab habeenkii iftiin u noqda wax bay weyddiisteen markaasuu u keenay digaag duur oo wuxuu ka dhergiyey kibistii samada dhagixii ayuu dilaaciyey markaasay biyo ka soo buqdeen oo meelihii engegnaa ayay ku durdureen sidii webi oo kale waayo wuxuu soo xusuustay ereygiisii quduuska ahaa oo uu kula hadlay addoonkiisii ibraahim dadkiisiina wuxuu soo bixiyey iyagoo faraxsan kuwii uu doortayna iyagoo gabyaya oo wuxuu iyagii siiyey dalalkii quruumaha oo iyana waxay hanti ahaan u qaadeen waxay dadyowgu ku hawshoodeen inay amaradiisa dhowraan oo ay qaynuunadiisa xajiyaan rabbiga ammaana